wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlgoboleedka galmudug ayaa tababar u qabatay qaar kamida dhalinyarada waxaana tababarka ku saabsanaa fahanka xirfadaha iyo wada shaqeynta dhalinyarada iyo maamulka waxaana tababarka ka faa-ideysanaya qaar kamid ah agaasimayaasha iyo howlwadeenada wasaaradaha maamulka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar nuur ayaa ka warbixiyay ujeedada tababarka dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska dowlgoboleedka galmudug cali maxamuud faarax cali seeko ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay horumarinta xirfadaha dhalinyarada tababarkan ayaa qeyb ka ah tababaro ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlgoboleedka galmudug maalmihii dambe ku qabanaysa qaar kamida deegaanada dowlgoboleedka galmudug kaas oo loogu talagalay in kor loo qaado fahamka dhalinyarada ee xirfadaha farsamada gacanta